Taliska Ciidanka Taraafikada Waddooyinka magaalada Kismaayo ayaa gaadiidleyda magaaladaasi u sameeyay qorshe looga hortagayo in gaadiidka xamuulka lagu baakimo waddada halbowlaha u ah magaaladaasi oo horay u ahayd mid mashquul ah. Qorshahan uu taliska ciidanka taraafikada waddooyinka magaalada Kismaayo u sameeyay ayaa ah in gaadiidka lagu raro laguna dejiyo bosteejada Xaaji Jaamac oo ka mid ah bosteejooyinka ku yaala magaaladaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka taraafikada magaalada Kismaayo Cabdishakuur Dayib Sheekh ayaa sharaxaad ka bixiyay qorshahan.
haddii aan faahfaahiyo barnaamijka howlgallada nabadgelyada waddooyinka ama laamaha amniga waddooyinka si guud waxaan isleenahay muddo yar waxyaabaha aan isleenahay shacabku way u baahnaayeen ama waddooyinka waad ka qabateen waddada obratoria oo jaamkeedu uu aada u badnaa saxmadeeduna ay aada u badnayd dadkuna laga yaabo markii ay baabuurka galaan inay muddo badan taagnaadaan waan u fududaynay nidaam baan u samaynay meeshii baabuurta caasiyadii ay ka raranayeen waxaan u bedelnay meesha la yidhaha xaaj jaamac oo baast boostaajo ku habboon ah xilligan xaaliga ah in baabuurta laga rakaabsado baabuurtii sida macno la-aanta ah meesha taalada la isaga dhigayeyna ayadana waan kansallay askar ku filan oon isleenahay shaqadaasi ku habboon bay u hayaanna way joogaan taas intaasaan kalena waxaan kusii dhiirigelinaynaa iyada lafteeda dadkeenna waa taqaanaan markii shaqo la qabanayo in badan qof waliba wuxuu is yidhahdaa sharciga adigaa gacanta ku wata ama maxaa danoo gooni oo lagaa leahay si guud waxaan dadkeenna ugu sheegaynaa inaan qof dan gooni a laga leahay ayna jirin